waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa magaaladan melbourne lagu qabtay wacyigelin cudurka kansarka gaar ahaan kuwa haweenka ku dhaca barnaamijkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka somali health care professionalis waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan jaaliyadda iyo xirfadley caafimaad oo iyagu ka hadlayay khatarta kansarka iyo muhiimadda ay leedahay waxaad marka hore maqli doontaan gabdhaha aasaasay ururkan kadibna dhakhtarad idil jaamac iyo dhaktar cabdulaahi siciid iyo qaar ka mida dadkii kasoo qayb galay barnaamijka magacayga waxaa ay najma ee waxaa ka mid ahay ururka somaali healthcare professionals asalaamu calaykum magacay faadamo cilmi ahay maxaa ka tirsanahay ururka somaali healthcare professional maanta maxaa ka hadlaynay cancer waa cudur oo muhiim ah oo inta badan soomaaliya ma ka hadlaan um, Somali Healthcare Professional um, over six month uh, ka shaqeynayna dadka u sheegayna cudurka dhaqtariin uh, healthcare professional nala joogta oo soomaali ah oo cudurkan no u explain garaynayeen um, waa ku faraxsanahay dadkeena af soomaali ku explain gareyno um, cancer um, jawaabahooda u jawaabno and meeshii oo u baahan yihiin oo ku caadino serviceska asalaamu calaykum magacayga waa umul kheyr ani waxaan ahay umuliso oo ka shaqeysa waddanka useeli gobolka melbourne waxaan ka socdaa urur loo yaqaano smart healthcare professionals barnaamijkan waxaan ku khuseynay inaan ku dadaalno jirooyinka kansarka ah sababtee markaa la fiiriyo dadkeena soomaaliyeed iyo dadka afka ingiliiska ku hadlaan boqolkiiba boqolaad dadka soomaaliyeed badanaan aan kansarka miska baaraan marka barnaamijkan waxaan ku aan ku dadaalnay si dadkeena soomaaliyeed aan information aan ku siino aan ku diiwaangelino muhiimadda ay ka mid tahay baaritaanka kansarka magacayga maxaa waye arwa haadi maanta waxaa laga qabtay maxaa waye kansarga ugu muhiiman saddexda ugu weyn oo programka laga sameeyey screeningka see loo raadinayo dadka markay kansarga inay haystaan isku malaynayaan waxay sameyn lahaayeen iyo dhakhtarka la aadayo waxaa samaanta wallaahi maanta maasha allah discussion aada u fiican kii hore oo ma aragtay ahaa ee casharka sidoo kaleoo la siinhayo kanaaba ka fiicnaayo oo discusshon ahaayo gabdhihii xataa nala sheergareeyeen maxayti ahayd waxyaabihii ka hortaagnaa iyo sababtay u sameyn waayaan screeningka cuduro badan dad ku dhaca maanta waxay ahayd moo open oo dadkii sheeki isweydaarsaday qaar ka midna maanta go-aansadeen in ay isbaaraan oo ay meesha nooga muujiyeen inay hadda wixii ka dambeeya ee caafimaadkooda baari doonaa marka aad buu muhiim u ahaa una wanaagsanaa maanta waa garta maxaa ugu waaweynaa baad isleedaha waxyaalaha ay hooyooyinka soomaaliya sheegeen inay ka hortaagnaayeen ama ka hortaageen inay isbaaraan waxyaabaha ugu waaweynaa ay sheegeen wuxuu ahaa wakhtigoo aada ugu yar hooyadii oo aad u shaqo badan maray ilmihii ku taxalluuqdo maray maaragta gurigii iyo cunakarintii maray iyagii meel geynaysa ama isboolsi ama qur-aan ama ilaa waaba full time job marka hooyooyinka badanaa waxay ka sharqamiyaan ayagiiba inaysan wax taima isu heyninoo caafimaadkooda ay gabeen laakiin waxaan u sharaxnay hooyada hadday caafimaad qabto reerkao dhan waa caafimaad qaba waxaa muhiim ah inay hooyada caafimaadkeeda ka taxadirto ay baaristaas iska baarto ay isla socoto caafimaadkeeda iyo wixii isbedel jirkeeda ku yimaado waa gartay waxyaalihii ugu muhiimsanayo aad ku dhiirigeliseen oo dadka aad u sheegteen maxaa ka mid ah waxaan ku dhiirigelinay inay maadaama aan haysanno baaris firii ah oo saddexdaas kansar ugu waaweyn kansarka naasaha kansarka minka afkiisa ku dhaca iyo kansarka baawal kansar xiidmaha ku dhaca in la iska baaro waxay noo caddeeyeen inayba baarinba oo kan xiidmaha ku dhaca ay qashinka ku daraan waxaan u sheegnay qaarna ay yidhaaheen maba haysanaba oo see loo dalbadaa waxaan siinay hadda lambarada meesha ay ka wacan karaan inay dhakhtarkooda weydiistaan kiidka haddaysan xataa aysan fahamsanayn sida saxaradaas loo qaado in ay nala soo xiriiraan oo la tusiyo habkii ay u qaadayeen markaasna way u sahlanaanaysaa xasan waa mahadsan tahay maanta halkan waxaa ka dhacay barnaamij ku saabsan kansarka dadka wacyigelin ku saabsan kansarka saddex qaybood oo ka mid a waxaa focuska saaraynay brest kansarka ku dhaca naasaha kansarka ku dhaca bowel cancer ama midhicirka iyo kansarka ku dhaca minka ama afka minka oo cervical cancerka loo yaqaano marka soomaali badan baa halkan dadka victoria government waxay ogaatay isbitaalada dadka yimaada minority communitygeena dadkeena wadamada kala duwan ka yimi luuqadooda aysan ingiliishka ahayn inuu xili uu qofku soo ritay ay yimaadaan sababtaas waxay ugu kaliftay in dhalinyarada u xilsaadho in qof soomaali kula hadlaya ay wacyigeliyaan marka barnaamijkaas muhiim buu ahaa saddexda qaybood baan ka hadalnay muhiimada koowaadna waxay dadku inay ogaadaan calaamadahay ku arki karaan kansarada kala duwan iyo qofka uu xiliga uu dhakhtarkiisa xaafadda tegi karo ama ama ama isbitaalka tegi karo hadduu iska shakiyo waagata marka baaritaanadaas inaa qofku iska baaro isagoo aan markaas ama xanuunsanayn ama cudurqa maxay muhiimad u tahay muhiimad waxay u tahay in xilli hore la ogaado kansarka sababto ah hadda tusaale ahaan baawal kansarka oo kale ama kansarka midhicirka ku dhaco kale dadka waxaa loo soo diraa qof walba oo victoria melbourne degan waxaa loo soo diraa konton sano markuu gaaro raggana u badan yahay waxaa loo soo diraa badanaa baaritaan iyo saxaradooda lagu qaadayo marka waa muhiim qofku inuusan tuurin barnaamijka sameeyo saxarada laabka ku celiyo haddii waa saxaro waxaa laga baaraya waa dhiig dhiigaasna ishu ma arki karo badanaa haddii ishu dhiigga arki karo inta qofku saxarado ishiisa uu dhiig ku arki karo waxaa laga yaaba inay tahay xaalad aan sahlan markaas laakiin sababta loo sameynay waxa wey haddii saxarada dhiigga lagu arko iyadoo microscope la isticmaalay markaas qofka laga shakinaya baaritaano kalena loo diraya sababtaasay muhiim u tahay inuu qofku xilli hore baaritaanada maro loogu talagalay garta hooyooyin badan baa isugu yimid oo su-aala la isweydiiyey maxaad isleedaha waxyaalaha ugu badanoo keena in matalan soomaalidu inta badan aysan ama dhakhaatiirta u tegin ama isbaarin waxaa ugu muhiimsan aqoon daro qofku ma garanayo waan qarsanayaa waxa weeye waxaa jira baqitaan ah hebel waxaasa soo ritay marka qofku waaba iska sahlanaya isagoo xaalad kala duwan tusaale ahaan kansarka minka ku dhaco kale dumarku iska sahlanaya dhiig baa iska socda maamad hooyadu inay gaadhay xilligii caada joogsiga dhiig baa ka socda waxay isdhahaysaa intii lagugu sheekaysan lahaa ama qof bay wareysanaysa leedaha waxbaa iga socdo iska sheekeeyay meesha dhakhtarka u tegi lahayd marka dad badan baa iskugu yimi halka waxa laga faa'iiday inay dadku qof walba uu si serious u qaato ama naftiisa ilaahay hal naf buu ku siiyey uu qofku naftiisa ka taxadaro oo baaritaan markuu wax calaamad isku arko uu tago marka soomaalida waxaa isleeyahay aqoon daro sababtaana haddana wacyigelintana barnaamijkana bilownay in wacyigelintaas ay dhacdo iyo iyo stigma ama qofku inuu ka boqo in la dhaho hebel ereygaba waa la neceb yahay cudurka marka waana cuduro cudurada ka mida ku dhaca haddii qofka xilli hore la ogaado waa la jarin radiation buu marin kiimu qaadan haddana waxaa soo baxay daawooyinba oo qofka uu daawooyin oo kaniiniyu qaadan karaa marka waxyaalo badan baa laga faa'iida meesha marka dadkuna intaasaa ugu muhiimsan soomaalideena inaga keliyana ma aha afgaaniyiinta afghanistaanta dadkan la noolaa wadankan cadaanka unbaa sida saxda ah u mara isbitaalka intaasaa ugu muhiimsan wax badan bayna ka ogaadeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaan isugu nimid barnaamij qurux badan oo lagaga hadlahayay ka hortaga kansarka barnaamij qurux badan buu ahaa oo aad iyo aada u fiican awareness iyo maaragtay su-aalo la weydiinaya dhakhaatiirtii meesha imaatay aada ugu faraxsana inaan kasoo qayb galo waa garta si gaar oo adiga kuu saameeyey kansarku in yar hadaad bal noo dulmartid sida qoysahaan adiga kuu taabta wallaahi runtii marka aan ka hadlo bayn waa xanuun waaye sababtoo ay tahay qof adiga faamilikaaga ka mid ah marka uu ku dhaco ama saaxiibkaa ah ama family fareenka ah sigaaray kuu taabanaysaa marka waxaan aniga kula talin lahaa dadka in ay erley isbaaraan markaad erley isbaartid waxaa la ogaanahayaa stageka uu marahaya kabacdii waxaa dhici karta inuu stage one marka uu joogo oo kale waxaad helaysaa daawo stage two daawaad helaysaa three waa fifty percentage four hadduu gaara laakiin dawo ma helaysid marka communitiga waxaan ku waanin lahaa ama ku wacyigelin lahaa inay eerla isbaaraan lixdii bilood mar sanadkii mar qofba siduu awoodo waa gartay mar la isweydiinaya in soomaalidu ay dhakhaatiirta aaminaan iyo in kale maxaa ka aaminsantahay dhakhaatiirta miyay ka shakiyaan dadku
aada iyo aada dhakhaatiirta shaki kale ma ahane waxaa jira lag of the language luqadda dhinaceeda oo kale marka laga eego dadkeenii oo aan aqoon badan dhinaca dhakhaatiirta iyo dawooyinka iyo macal xanuunka aan u lahayn maaragtay aqoon iyo xanuunkan oo magaciisa marka aan maqalna waa as a community ka cabsano oo qofkii durbiba markii lagu sheego waxaa u sarma- sawirmaya inuu dhimanayo marka dhimashada ilaahay baa hayo laakiin ka hortaga wax walbaba xanuun walbaba iyo wax kastaba marka ka hortaga ka muhiimsan in laga hortago
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali